لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير
yaysan mu'miniintu ka dhigan gaalada sukeeya halkii mu'miniinta qofkii sidaa fala kama heli doono wax gargaar ah xagga alle inaad sidaa isaga ilaalinaysaan mooyaane dhib xaggooda idinka yimaada allena wuxuu idinka digay naftiisa xagga alle baana lagu dambayn hadduu mu'minku ka baqo dhibaato ka soo gaarta cadow waxaa u bannaan inuu iska yeelo inuu ku waafaqsan yahay cadowga waxay ku qasbayaan maadaama qalbigiisa iyo niyaddiisa ku lahayn wax saamayn ah nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ma jira axad ka qiiro badan alle sidaas daraaddeed buu u xaaraanshay siinada mana jira axad ka jecel alle in la ammaano oo loo xamdi iyo mahadnaqo